وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فصلوات ربي وأزكى تسليماته عليه وبعد ولا ليال محاضرة لأنه ما أنت وحا يكسر صنتهاي mowduuc aada ahmiyad dhammaanteena inoogu leh mowduucaas oo cibaadadeenna guud ahaanba ay ku xiran tahay mowduucaas oo ah axkaamu altahaara waannajaasa muxaadaradu waxay ku saabsan tahay axkaamta tahaarada walaalayaal dahaaradu waa shay aada muhim u ah qofka muslimkaana waxaa laga maarmaan ah inuu ku dadaalo dahaarada iskana ilaaliyo najaasaadka qofkuna iskama ilaalin karo wax uusan garanaynin xukunkiisa taasi marka waxaa laga maarmaan ah qofku inuu ogaado axkaamta dahaarada aadna uu uga ihtimaamo mowduuca dahaarada liannahu ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu inoogu sheegay inuu jecel yahay kuwa dahaar dahaarada kuwa ku dadaala inuu alla jecel yahay ayuu qur-aanka alle noogu sheegay subxaanahu watacaala wuxuu ilaahay qur-aankiisa ku leeyahay in allaha yuxibu atawaabiina wa yuxibu almutadahiriin wuxuu ilaahay jecel yahay kuwa alla u toobad keena dahaaradana ku dadaala oo isdahira labadaa qoloba ilaahay wuu jecel yahay subxaanahu watacaala marka aayaddaa ilaahay wuxuu ku kulmiyey dahaarada labadeedii qaybood dahaarada luqa ahaan waxaa la yidhaahaa atanazuh atanazuh min alqaaduuraat waalarjaas wax walba ee quruna ee wasakha iyo wax walba oo nijaasa in layska ilaaliyo ayaa waxaa la yidhahaa luqa ahaan altahaara waxayna u qeybsantaa dahaaradu laba qaybood طahaara macnawiya wa طahaara xisiya طahaaro macnawi ah iyo dahaaro xisi ah labadaa qaybood ayay dahaarada u qaybsami dahaarada macnawiga ah shareecadeenna islaamka dhan ayaa ku dhisan taasoo ah qofka muslimka ah inuu akhlaaqdiisu ay tahay akhlaaq nadiifa ee daahir ay tahay oo qofka muslimka ahi hadduu beenta iska ilaaliyo oo xanta iska ilaaliyo oo sinada iska ilaaliyo oo dilka iska ilaaliyo dhiigga muslimka uu iska ilaaliyo oo akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan uu islaamka kula noolaado qofka muslimka waxaa la odhan karaa waa qof mutadahir ah waa qof mutadahir ah ku dadaalaya tahaaradii macnawiga yacni si macnaha ayuu isku dahiray hadduu qofku dunuubta iska ilaaliyo wuu isdahiray oo wuxuu iska nadiifiyey akhlaaqda dhammaan ilaahay subxaanahu watacaala caradiisa keeni karta taasi marka waxaa la yidhaahaa tahaaro macnawi ah waana qofka muslimka ahi labada qayboodba inuu ku dadaalo tahaarada macnawiga oo ah in dunuubta la yska ilaaliyo haddii dembi uu kaa dhacana si degdega ilaahay loogu soo laabto subxaanahu watacaala oo middaa macnawiga midda ilaahay subxaanahu watacaala uu hormariyey wey ina allaha yuxibu tawaabiin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa alla u soo laabta subxaanahu watacaala oo dunuubta iska dahira oo isdhaqa ayaa ilaahay uu jecel yahay subxaanahu watacaala wa yuxibu almutadahiriin wa yuxibu almutadahiriina ilaahay subxaanahu watacaala ayaddaa wuxuu inoogu tilmaamay dahaarada xisiga ah oo dahaarada xisiga ahi waxaa weeye waxyaalaha nijaasaadka ah guud ahaanba qofku inuu ka ilaashado korkiisa iyo dharka uu ku tukanahayo iyo goobta uu ku tukanahayo guud ahaanba inuu ka ilaaliyo wax nijaasa ilaahay subxaanahu watacaala saxaabada nabigeenna sala allahu wasalama calayh ayuu ku ammaanay inay ahaayeen kuwo ku dadaala dahaarada ku dadaala ayuu ilaahay qur-aankiisa uu ku ammaanay subxaanahu watacaala oo marka ilaahay subxaanahu watacaala uu ka hadlahayey masjidka ay ku jireen saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alle subxaanahu watacaala fiihi rijaalun yuxibuuna an yatataharuu waxaa ku sugan masjidkaas rag jecel in ay isdahiraan oo akhlaaqdooda ay dahiraan oo nijaasaadkooda ay iska ilaaliyaan oo nijaasaadka ay iska dahiraan marka ilaahay subxaanahu watacaala fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu wallahu yuxibu almutahiriin marka wuxuu ku tilmaamay alle subxaanahu watacaala masjidka nabigeena sala allahu wasalam calayhi saxaabadu ay ku tukan jireen in masjidka ay ku jiraan rag yuxibuuna an yatadaharuu jecel inay isdahiraan oo dahaarada macnawiga ay midda xisiga labadaba inay ku dadaalaan jecel oo dahaarada macnawiga waxaa weeye dunuubta in layska dahiro layskana ilaaliyo wax walba oo ilaahay caraggelinayo subxaanahu watacaala midda xisigana waa nijaasaadka in layska ilaaliyo marka waa tilmaan ilaahay saxaabada uu ku ammaanay wallaahu yuxibu almutahiriin waxaa kaloo ilaahay subxaanahu watacaala oo ayadan uu ku leeyahay ilaahay wuu jecel yahay kuwa isdahira kuwa isdahira ilaahay wuu jecel yahay subxaanahu watacaala haddaba walaalkayga muuminkaa ee walaashayda muuminadda ahay haddii aad doonayso in ilaahay uu ku jeclaado subxaanahu watacaala jacaylka ilaahayna waa waxa dhammaanteen walaalayaal aanu wada raadinayno waxaa muhima qof walba ee muslima inuu ku dadaalo dahaarada si uu uga mid noqdo kuwa ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa uu ku ammaanay oo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa uu ku sheegay inuu ilaahay jecel yahay watii aayad kale ilaahay uu ku yidhi subxaanahu watacaala ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين kuwa toobadkeena ilaahay wuu jecel yahay kuwa isdahirana ilaahay wuu jecel yahay subxaanahu watacaala dahaarada ilaahay ayaa kugu jeclaanahaya taasina waxay ku tusin ahmiyadda iyo qiimaha dahaaradu ay inoo leedahay dhammaanteen walalaya nabigeennuna sala allahu wasalam calayhi waxa uu ku tilmaamay iimaanka barkiis inay tahay dahaaradu watahuuru shadru liimaan waxaa nabigu yidhi sala allahu wasalam calayhi dahaaradu waa iimaanka barkiisu oo qofku hadduusan najaasaadka iska ilaalinaynin oo dunuubta uusan iska ilaalinaynin dee iimaanba meesha kuma hayo waana barkii iimaanka ayuu ku tilmaamay dahaarada nabigu sala allahu wasalama calayh walidaalika dahaaradu waxay saamaynaysaa iimaanka qofka liannahu qofku hadduusan dahaarada isticmaalaynin nijaasaadka iyo dahaarada uusan kala garanaynin oo wuxuu doono uu iska qasanahayo wixii doonana uu iska samaynahayo weelkuu doonana uu iska soo qabsanahayo biyuhuu doonana uu isaga cibaadaysanahayo uusan wax ixtiyaada iyo dadaala uusan samaynaynin taasi waxay tusin qofka iimaankiisu inuu dhaawacan yahay ama iimaankiisu in nusqaan weyn ay ku jirto walidaalika waxaa kaloo nabigeenu inoo sheegay sala allahu wasalama calayh ahmiyadda iyo qiimaha dahaaradu ay leedahay in waxyaalaha qabriga qofka loogu cadaabo ay ugu badan tahay dahaarada oon lagu dadaalin xadiidkii bukhaariguu warinahayay ayaa nabigeenu sala allahu wasalam calayhi waxaa ka sugnaaday nabiga inuu laba qabri soo maray markaasuu nabigu yidhi sala allahu wasalam calayhi innahumaa la yucadabaan wamaa yucadabaani fii kabiir labadan qabri waa la cadaabi oo cadaaba ku socda wax weyna lagu cadaabi maayo waxay fududaysan jireen oo ay isdhihi jireen mashaakil ma laha ama cadaabulqabrigu kama yimaado ayaa loo cadaabi marka labada qof mid waxa uu ku tilmaamay sala allahu wasalam calayhi nabigu inuu ku yidhi ama axaduhumaa fa kaana laa yastanzihu min albowl midkood wuxuu ahaa midaan kaadida iska ilaalin oo nijaasaadka iyo dahaarada agtiisa ay isugu mid ahaayeen oo nijaasta aan iska ilaalin jirin sidaas ayaa marka lagu cadaabay taasi marka waxayna tusin walaalayaal dahaarada oon la ilaalin oo qofku nijaasaadka uu isticmaalo inay keenayso cadaabulqabriga walidaalika walaalayaal muxaadaradan insha allahu tacaala waxaanu ku eegaynaa oonu ku daraasaynaynaa waxa nijaastahay horta maxay yihiin ashyaada ifkan ama koonka nijaasta ka ahay maxay yihiin iyo sida loola tacaamulahayo najaasaadka iyo sida laysaga meero najaasaadka ayaanu muxaadaradenan ku eegi doonaa insha allahu tacaala waxaanu ka bilaabaynaa marka ugu horeysa biyaha axkaamtooda maadaama biyuhu hadda ay yihiin shayga ugu badan adduunka liannahu daraaso la sameeyey waxaa lagu ogaaday dhulkan caalamkan inagu aanu ku noolnahay saddex qaybood markii loo qaybiyo ardada laba qaybood waxaa ku jira biyo meesha hal qayb oo kaliyihii ay qallalan tahay oo biyola-aan ay tahay marka dhulka markii saddex loo qaybiyo sulusaankii ama saddex duleel labo ayaa waxaa ku jira biyo biyahaasi ama ha noqdaan kuwa cirka ka soo da-ay ama ha noqdaan ceelal ama ha noqdaan kuwa badaha ha noqdaan sulusaan waa biyo ayaa ku jira walidaalika waxaanu hormarinaynaa axkaamta biyaha bal kuwa waxa ay yihiin kuwa daahirka ah iyo kuwa nijaasta ah iyo sida biyaha loogula tacaamulahayo biyuhu marka walaalayaal way qaybsamaan qaybta ugu horeysa aanu daraasaynayno insha allahu tacaala waa biyaha la yidhaaho maaul matar ama biyaha cirka ka yimaada ee roobka ah liannahu biyuhu walaalayaal waa nolosha aadamaha midka ugu muhiimsan wooy oo biyuhu waxaa yacni ahmiyad weyn ay u leeyihiin in dahaaradooda mar walbaba laga hadlo lana barto qofku biyihii kama maarmi karo oo biyihii cunto ayuu ku karsanahay biyo najaasana in wax lagu karsadaahy ma bannaana in la cabaahina ma bannaana biyihii wuu cabahayaahu waxbuu ku karsanahayaahu dharkii uu ku mayranahayaahu uu ku qubaysanahayaahu ku weyse qaadanahayaa janaabadii ayuu isaga mayri oo najaasaadkii uu ku mayri midda kale qofka aadamaha iyo noolo kasta ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka abuuray biyaha wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xay ilaahay wuxuu leeyahay noolo kasta waxaanu ka abuurnay biyo marka maadaama biyuhu asaaska noolaha ay yihiin dhulka saddex meelood markii loo qaybiyana hal meel maaragta ahay iyagu ay biyo ay noqonahayaan laba meelood aan leeyahay ay biyo yihiin oo markaa dee biyuhu nolosha aadamaha shayga ugu badan oo ku soo laalaabtay ay yihiin ayaanu eegaynaa biyaha axkaamtooda biyaha waxaanu ka bilaabaynaa roobka biyaha roobka la yidhaaho maaul matar biyaha roobku walaalayaal guud ahaanba xilli kasta oo ay da-aan iyo nooc kasta ay ku yimaadaan iyo meel kasta ay ka da-aanba biyaha roobka waa daahir haddii markaas qofku uusan wax nijaasa uusan biyaha roobka isagu uusan ku darin ama shay nijaasa biyahaasi maaragta roobka aan lagu qasin asal ahaan biyaha roobku sidooduba waa daahir waka ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka ku yidhi wayunzilu calaykum min assamaa'i maa'an liyutahhirakum bih wuxuu ilaahay cirka ka soo dejiyaa biyo si biyaha ilaahay subxaanahu watacaala uu idinkugu dahiro marka biyahaas in lagu dahaaro qaadan karo oo daahir ay yihiin ayaa aayadda ilaahay inoogu sheegay subxaanahu watacaala aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi wa anzalnaa min assamaa'i maa'an dahuura biyaha waxaanu ka soo waxaanu ka soo dejinnay samada biyo wax dahira marka biyaha roobku inay daahir yihiin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa qur-aankiisa inoogu sheegay qaybta labaad waa biyaha badaha biyaha baddu guud ahaan kulligood iyaguna waa daahir nooc kasta ay u yaallaan iyo si kasta oo ay u dhadhamaan iyo si kasta oo midabkoodu uu maaragtaah u yaallo iyo xayawaan kasta oo ku dhinta baddaasi noocuu doonaba ha noqdee biyaha baddu guud ahaanba iyaguna waa daahir haddii markaa dee biyaha badda qaybta adugu aad ka soo qaadatay haddii qayb yar ay yihiin oo nijaaso aysan markaa kaa taabanin asaalatan biyaha baddu iyagu waa daahir liannahu taa waxaa ina tusinhaya nabigeenna sala allahu wasalama calayh ayaa nin uu su-aalay markaasuu ninkaasi wuxuu ku yidhi innaa narkabu albaxra wa naxmilu macana alqaliila min almaa fa in tawada'naa bihi catishnaa afa natawada'u min maa'i albaxr qaala faqaala anabiyu sala allahu wasalam calayhi huwa adahuuru maa'uh alxillu maytatuh xadiidkaa waxaa warinaya abu daawuud ayaa musnadkiisa ku wariyey waxaa kaloo xadiidka wariyey imaam maalik kitaabkiisa muwada'a ayuu ku warinaya waxaa kaloo xadiidka warinaya abu daawuud iyo nasaa-i iyo tirmidi xadiidkana waxaa sanadkiisa saxiix yeelay bukhaari raximahu llahu tacaala iyo tirmidi iyo culimo kale ee waaweyn ayaa xadiidka saxiix yeelay xadiidkaasina waxa uu ina tusin in nin uu nabiga u yimid sala allahu wasalama calayh oo markaa uu ku yidhi rasuulka ilaahayow annagu badda ayaanu kornaa oo badda ayaanu ku safarnaa marka ma ka weyse qaadan karnaa biyaha badda oo inaannu biyaha badda ku weyse qaadanno o aanu ku cibaadaysanno ma inoo bannaanta markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh huwa dahuuru maa o alxillu meytatuh biyaha baddu waa biyo daahira wixii meyto ahoo ku dhinta baddaas ee xayawaanka badda mooye meel kale aan ku noolaan karinna waa xalaal ayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh marka xadiidka ay warinayaan imaam axmed iyo imaam maalik iyo abu daawuud iyo nasaa-i iyo tirmidi bukhaariga iyo tirmidiguna iyo keyrkuba ay saxiix yeeleen ayaa waxa uu nabigu noogu cadeeyey sala allahu wasalam calayhi biyaha badda laga keeno biyaha badda guud ahaanba inay yihiin daahir marka halkaa waxaanu ka ogaanay biyaha roobka iyo biyaha baddu inay yihiin daahir adilada iyo sunanta iyo aayaadka qur-aanka aanu soo sheegnay ayaana asaas u noqonaya waxaa kaloo aanu ka hadlaynaa biyaha ceelasha ama biyaha ilaha ka soo burqada biyaha ceelasha iyaguna waa daahir haddii markaa aysan ka yarayn biyo hal fuusta ka yar oo nijaasi ku dhacday haddaysan ahayn asal ahaan dee wixii biyaha markaa la xidhiira ama nijaasa ay ku dhacdo gadaal ayaanu ku daraasayn doonaa laakiin hadda waxaanu gelaynaa uun biyaha asalkooda waxa ay yihiin ayaanu hadda ka hadlaynaa marka biyaha ceelasha iyo ilaha soo burqanahaya guud ahaan iyaguna waa daahir liannahu taa waxaa tusinaya nabigeena sala allahu wasalam calayh ayaa la weydiiyey oo la yidhi anatawada'u min biiri budaaca wahiya biirun yudraxu fiiha alxiyad wa laxmu lkilaab wannatn waxaa nabiga la weydiiyey sala allahu wasalam calayh ceelka la yidhaaho budaaca rasuulka ilaahay oo ceelkaa ka waran ma ka weyse qaadan karnaa biyaha ku jira waana ceel markaa lagu ridi jiray gabdhuhu maryaha markaa ay ku xaylaan oo caadada dhiiggu maaragta ahay ay yacni ay caadada dhiiggu maryaha ay uga hallawday waxyaalaha dhiigga ay isaga tiraan caadada iyo eeyaha hilibkooda iyo waxyaalaha qurunka oo dhan ayaa dadku ay isaga tuurtuuri jireen oo ceel waxaa nijaasaadka ee wasakhdaa lagu rido marka ceelkaa budaaca ma ka weyse qaadan karnaa ayaa nabiga la weydiiyey sala allahu wasalam calayh marka nabigu wuxuu ku jawaabay almaau dahuurun laa yunajisuhu shay biyaha asal ahaantooda waa daahir waxna ma nijaaseeyaan dee waxna ma nijaaseeyaan waa haddii biyahaas ay qulatayn dhan yihiin sida axaadiista kale inoo socota inoo soo socota nabigu uu ku qeexay sala allahu wasalam calayhi xadiidkaa waxaa warinaya abu daawuud iyo tirmidi sanadkiisana wuu saxiix yeelay tirmidi waxau kale weliba xadiidka saxiix yeelay imaam axmed iyo yaxya bnu maciin xadiidkaasina marka wuxuu ina tusin biyaha ceelka marba haddii yacni biyaha marba haddii lagu ridaayey maryaha gabdhuhu ay dhiigga caadada ay isaga tiraan iyo hilibka eeyaha haddii lagu ridaayey sida axaadiista kale ee taageeraysa inoo iman doonto waa ceel biyihiisu ay dhammaayeen ugu yaraan hal fuusto ay dhammaayeen oo qulatayn ay dhammaayeen biyuhuna wax isbedela aysan ku imaanin marka taa waxaanu ka qaadanaynaa biyuhu haddayba fuusto dhan yihiin ama boqol iyo sagaashan iyo saddex litar biyuhu hadday dhan yihiin dee wax kasta oo dhiig kasta iyo hilib eey iyo wax walba oo lagu rido nijaas ma noqonahayaan haddii midabkooda ama dhadhankooda ama urkooda uusan isbedelinin marka taasi marka waxay ina tusin xadiidkaasi uu ina tusin in biyaha ceelku markaas asaalatan iyaguna ay daahir ay noqonayaan marka biyaha waxa uu dahaaradiisa uu ku weyn karaa walaalayaal asbaab oo biyaha dahaaradiisa wuxuu weyn karaa biyuhu mar waxay noqon karaan kuwo iyagu daahira laakiin waxba aan dahiri karin oon lagu weyse qaadan karin nijaasna aan lagu suulin karin oo kaasi waxay noqonayaan biyaha haddii maadooyin daahira biyaha lagu qaso sida biyihii waxaa lagu qasay oo kale caano biyihii caano haddii lagu qaso ama shaah lagu qaso ama milix lagu qaso ama saliid lagu daro biyihii oo markii la eego biyihii magicii biyanimadu ay ka baaba'day oo laleeyahay biyahani waa biyo yacni milix leh ama waa biyo caano leh ama waa biyo maaragtaahay saliidaysan haddii tilmaantii markaasi biyuhu ay ka baabi'een dee taasi waxay noqon biyahaasi iyagu waa iska daahir oo waa la cabi karaahoo meeshii ay kaa taabtaan dee layskama mayraayo laakiin magicii biyuhu marba hadduu ka baaba'ay markaas waxay noqon biyahaasi biyo daahira laakiin laguma weyse qaadan karo waxna laguma dahiri karo nijaasana laysagama suulin karo liannahu waxaa axaadiista iyo aayaduhu ay ku soo arooreen waa biyo in wax lagu dahaaro qaato marka kuwanina magicii biyaha ayaa ka suulay ama magicii biyaha ayaa ka baaba'ay sidaas awgeed haddii biyaha magaca biyaha markaa ay ka baaba'aan oo maadooyin kale oo daahira markaasi maadooyin kale oo daahira ay ku dhacaan oo magicii biyuhu ay ka baaba'aan biyahaasi waxaa loo yaqaanaa markaas waa biyo daahir hayru mutahir iyagu waa daahir laakiin waxba ma dahiri karaan marka biyaha haddii nijaaso ay ku dhacdo waa biyaha loo yaqaano almaau almutanajis biyaha loo yaqaano almaau almutanajis haddii nijaaso ay ku dhacdo biyaha sida sunnada nabiga sala allahu wasalam caleyhi kitaabka ilaahay laga fahmaayo axaadiis fara badanna nabigu uu ku caddeeyey sala allahu wasalam caleyh waxaa loo kala qaaday laba qaybood inay biyahaasi gaaraan nijaastu ay ku dhacday qullatayn oo kamiya kamiyadoodu inay la eg tahay qullatayn iyo inay qullatayn ay ka yar yihiin labadaasaa loo kala qaaday yacni qullataynka ulajeedadeeda waxaa weeye waa biyo gaaraya ilaa boqol iyo sagaashan iyo saddex litar ilaa ugu badnaan laba boqol oo litar adigu waa aha fuustooyinkan caadiga ah hal fuusto biyuhu haddayba dhan yihiin oo nijaaso ay ku dhacdo haddaysan biyahaasi dhadhankoodu aysan isbedelin midabkana aysan iska bedelin urkoodiina uusan isbedelin biyahaasi waa daahir nijakasta ay ha ku dhacdo marba haddii biyuhu ay dhan yihiin hal fuusto xataa haddii hilib ay uu lagu rido xataa haddii eeyuhu ay ku kaabshaan xataa haddii khanaasiirtu ay ku kaadiyaan nijaasa ku dhacdaay ha noqoto nijaaso fudud ama nijaaso adagi ha noqoto marba biyuhu hadday qullatayn dhan yihiin waxaad ka eegi in uun aysan isbedelin ayaa shardi ah laakiin haddii xagga midabka ama xagga dhadhanka ay iska bedelaan ama xagga urka ay iska bedelaan biyahaasi markaa waxay noqon qullataynka gaaray biyo nijaasa ayay noqon laakiin bishardi waxaa isbedelku inuusan ka imaanin tuululmuks yacni biyuhu muddo dheer ay ku jireen fuustada hadday muddo dheer waxa asbaabta isbedelka keenay oo biyuhu inay uraan keenay ama midabkoodu isbedelay waxa keenay hadday tahay muddada dheer ay meesha ku jireen ee wax nijaaso ku dhacay oo kor uga yimid aysan jirin dee markaa biyaha qulataynku waa daahir biyo badan yacni sida warahan biyaha oo baadiyaha warahooda kuwa ku jira oo kale ama korkii waxaa ka fuushay bahalkan loo yaqaano duxlab ama xayaabada waxyaalaha cagaaran oo biyuhu markay muddo ay meel ku daahaan korka ka fuula oo kale waxyaalaha noocaas ee kale mushkilo ma laha oo dhibaato u keeni maayaan biyaha dahaaradoodii laakiin biyaha qullataynka ee halka fuusta dhan mar haddii waxaa la sheegi dhadhanka ama midabka ama urka ay ka bedelaan wax kor uga yimid woy amaa biyuhu muddo dheeray meesha isku bedel ku jireen hadday isku bedelaan waxyaalaha cagaarka ay kor uga dhasho bedelaan taasi wax mushkilo ah ama dhibaato ay u keenayso taasi ma lahan ilaa qullataynku nijaas ma xambaari karo ilaa in saddexdaa shay uu iska bedelo mooye taana waxaa tusinaya xadiidkii cabdullaahi bni cumar oo markaa cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi nabigaan maqlay sala allahu wasalam calayhi wa huwa yus'alu cani ilmaa yakuunu fi lfalaati min alard wamaa yanuubuhu min alsibaaci waaddawaab qaala faqaala rasuulu llaahi sala allahu wasalam calayh idaa kaana almaau qullatayn lam yaxmil ilkhabas wuxuu yidhi saxaabigan cabdullaahi bni cumar nabiga ayaan maqlay iyadoo la su-aalayo rasuulka ilaahay oo ka waran biyaha iskaga jira dhulka bahgooyada ah biyaha ku jira oo waraha ku jira oo dugaagtu ay iska cabahayaan oo eeyuhu ay cabahayaan oo waraabuhu uu cabahayo oo dawacadu ay cabayso oo dameerku uu cabahayo oo xayawaanaadkaas ay iska cabcabahayaan biyaha bahgooyada ku jira rasuulka ilaahay ka waran ayaa la su-aalay nabiga sala allahu wasalam calayh markaasuu nabigu ku jawaabay sala allahu wasalam calayh idaa kaana almaau qullatayn lam yaxmil ilkhabar biyuhu marba haddii ay hal fuusta ay dhan yihiin oo qullatayn ay yihiin nijaas ma xambaaraan ilaa markaa inay isbedelaan oo midabkooda ama urkooda ama dhadhankoodu ay isbedelaan mooye xadiidkaa waxaa wariyey tirmidi axmed iyo abu daawuud ayaa xadiidka warinaya riwaayo labaadee waxaa jirta abu daawuudku uu isagu qaab kale u wariyo fa innahu laa yanjus biyuu haddayba qulatayn gaaraan ma nijaasabaan riwaayo saddexaad oo xaakim iyo imaam axmed ay iska leeyihiin ayaa waxay leedahay fa innahu laa yunajisuhu shay oo markaa xadiidkaas yacni tirmidi iyo abu daawuud iyo axmed ay warinayaan mafhuumkiisa waxaa laga qaadan oo nabigu yidhi sala allahu wasalam caleyh biyuhu marba haddii ay qulatayn ay gaaraan yacni ma xambaari karaan nijaaso taasi marka waxay iman haddaysan qulatayn gaarin xadiidkaa mafhuumkiisa mafhuumkiisa wuxuu noqon qulatayn haddii aysan gaarin oo mafhuumulmukhaalafana waxay ka mid tahay adilada ugu waaweyn oo la deliishado iyo masaadir tashriic ay ka mid mafhuum lmukhaalafa yani xadiidka waxaa laga fahmay biyuhu haddaysan qulatayn gaarin oo nijaaso ay ku dhacdo inay markaa ay isbedelhay inay markaa nijaasoobahayaan xataa ayaysan midabkooda ama urkoodii waxba ka bedelin hadday doonto leannahu xadiidkan macnaha laga fahmaayo mafhuumulmukhaalafo looga fahmaayo ayaa taa tusinaya waxaa kaloo jira xadiis isaguna arrinkaa caddaynaya oo nabigeena sala allahu wasalam calayh xadiidkii uu warinahayey imaamu muslim saxiixiisa uu ku warinahayey ayaa nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh ida istayqada axadukum min nawmih falaa yakmis yadahu fi linaa xataa yaksilahaa halaaa fa innahu laa yadri ayna baatat yaduh wuxuu yihi nabigu sala allahu wasalam calayh haddii qofku hurdada uu ka soo tooso yuusan gacantiisa gelinin weelka ilaa uu gacanta saddex goor uu ka maydho liannahu ma oga gacantiisu meesha ay xalay barisay ama meesha uu ku taabtay gacantiisa xalay markuu hurdahayey waxba kama garanayuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh marka xadiidkaas imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayo abu daawuud iyo nasaa-i iyo tirmidi ayaguna ay wariyeen bukhaariga naftiisu uu wariyey laakiin cadadka saddexda ah bukhaarigu ma sheegin xataa yaksilahaa halaaan ereygaa halaaan ayuu bukhaari ku khilaafay muslimkoo halaaan bukhaari isagu ma uusan sheegin cadad laakiin inta kale bukhaari isaguna wuu ka wariyey xadiidka xadiidkaas marka wuxuu tilmaami inuu nabigu yidhi sala allahu wasalam calayhi qofkiin hadduu hurdada ka soo tooso weelka fuustada biyuhu ku jiraan ama baaldiga wuxuu doonaba ha noqdo yuusan biyaha gelin ilaa uu markaa uu ka dhaqo gacantii saddex goor uu ka mayro liannahu ma oga gacantu xalay meesha ay barisay ma oga xadiidkaasi marka wuxuu ina tusin ee biyuhu haddii ay qulatayn ay ka yar yihiin oo biyuhu ay fuusta ay ka yar yihiin in nijaasadii gacantii lacalla hadday nijaas ahaan lahayd haddii la gelin lahaa inay biyuhu nijaasoobi lahaayeen taasuu marka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu xadiidkan uu ku qeexayo waxaa dee nabigu uu diidan yahu leeyahay fa innahu laa yadri ayna baatat yaduh ma garanahayo meesha gacantiisu ay xalay barisay iyo meesha gacantiisu ay taabatay ma garanayo waa baqid laga baqahayo markaa wax nijaaso ah in gacantiisii ay taabatay markaa in gacmaha markaa layska mayro ayuu nabigu amray sala allahu wasalam calayh marka axaadiistaasi waxay ina tusin guud ahaanba biyuhu haddii maaragtaay yacni qulatayn ay dhan yihiin ama fuusto ay dhan yihiin oo midabkii ama urkii ama maaragtaay dhadhankii aysan iska bedelin waa daahir hadday saddexdaa mid ka mid ay iska bedelaanna waa nijaas wixii markaas ka yar oo fuusto ka yar haddii maaragtaahay nijaaso ay ku dhacdo xataa ayaysanba isbedelin hadday doonaane waxa weeye kuwaasi waxay noqonayaan nijaas marba haddii biyuhu ay fuusto ka yar yihiin wax nijaaso ahina markaas ay ku dhacdo oo markaa waxa weeye yacni ilaa saxaabada ilaa madaahibtii salafkuna way isku khilaafsan yihiinoo dee imaamu maalig oo kale isagu wuxuu leeyahay biyuhu marba hadday noocay doonaanba ha noqdaane waxaa laga eegi inay inaysan isbedelin uun oo marka maalikiyadu waxay qabaan iyagu marba biyuhu haddii maaragtaahay nijaasu ay ku dhacdo haddaysanba isbedelin waa iska daahir ama ha yaraadaan biyuhu ama ha badnaadaan oo masalada khilaaf wuu jiraa salafka iyo madaahibta dhexdooda wuu jiraa khilaafkaas laakiin waxaanu ka soo qaadanaynaa sida ugu saxsan adilada sunnada nabiguna sala allahu wasalam caleyhi ay taageerayso ayaanu ka soo qaadanaynaa liannahu nabiga caleyhi salaatu wasalaam markuu dhahayay idaa balaqa almaau qulatayni lam yaxmil ilkhabar biyuu hadday qulatayn gaaraan nijaas ma xambaaraan waxaa laga fahmayay xadiidkaa haddaysan qulatayn gaarin inay markaa biyuhu ay yacni biyuhu inay xambaarahayaan oo nijaas ay markaa xambaarahayaan ayaa markaas yacni laga fahmi marka qofka waxaa muslimkaa laga maarmaana inuu sidaa marka maaragtaahay uu mar walbaba u barto axkaamta biyaha oo markaa waxaanu ogaanay biyaha la yidhaaho daahirka iyo kuwa maaragtaahay yacni biyaha mutanajiska la yidhaaho ayaanu markaas ogaanay oo marka masalada in khilaaf uu jirana waanu baraarujinay laakiin khilaafkaa sida ugu saxsan ayaanu maaragtaahay ka soo qaadanay oo mafhuumulmukhaalafaha xadiiska mafhuumulmukhaalafaha xadiiskii horeaan u soo qaadanay ayaa maaragtaahay mas'alada yacni daliil u noqonaya waxaa jira marka cabdullaahi bni cumar isaga naftiisu wuxuu cabdullaahi bni cumar isaga naftiisu wuxuu ka mid yahay saxaabada intay u badan yihiinna ay qabaan dadka qaba dee biyuhu haddii ay yar yihiin biyuhu hadday yar yihiin oo nijaasado ay ku dhacdo inaan laga eegaynin isbedel oo xagga midabka iyo dhadhanka inay iska bedelaan inaan laga eegaynin ayuu ka mid yahay cabdullaahi bni cumar ragga qabo arrinkaa uu ka mid yahay inkastoo maalikiyada iyo koox shaaficiyadu ka midooba ay qabaan biyuhu hadday yar yihiin nijaasuna ay ku dhacdo haddaysanba midabkii iyo urkii iyo dhadhankii aysan ka bedelin inay yihiin biyo daahir oo mudahira waxaa ka mid a shaaficiyada ragga maalikiyada waafaqay imaamu alghasaali raximahullahu tacaala iyo ruuyaani ayaa ka mid a saxaabada madhabkaa qabana waxaa ka mid a abu hurayra ayaa ka mid a oo abu hurayra isagu wuxuu qabaa madhabka isaguna odhanaya yacni biyuhu marba haddii ay yar yihiin biyuhu hadday yar yihiin nijaaso ay ku dhacdo qulataynba ha ka yaraadaane haddaysanba nijaasadaas xataa qulatayn biyuhu hadday ka yar yihiin midabka aysan ka bedelin iyo dhadhanka iyo urku waa daahir ayuu qabaa abu hurayra raximahullahu tacaala laakiin saxaabada nabigu sala allahu wasalam calayhi siday u badan yihiin saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam siday u badan yihiin adilada sunnaduna ay taageerayso waa in markaas biyuhu haddayba qulatayn ay ka yar yihiin oo halfoosta ay ka yar yihiin nijaasu hadday ku dhacdo inaan laga eegaynin wax isbedel ah oo horay maaragtaahay ay ka noqonayaan biyo mutanajisa inay hore markaa ay ka noqonayaan walidaalika qofka muslimkaa waxaa loo baahan yahay in maadaama biyihii axkaamtooda ay ku xiran tahay salaadii liannahu salaada waxaa loo isticmaalay qofku inuu biyowooyo biyo waayo mooye waxaa mar walbaba loogu isticmaalay mar walba waxaa loogu isticmaalay biyahaasaa loo isticmaalay salaadii oo waad ku weyse qaadan oo dharkii aad ku tukanaysay dharkii aad ku tukanaysay ayaa maaragtaahay biyihii mar walbaba aada ku mayran waxaase muhima mar walbaba in la baraarujiyo biyaha marka axkaamtooda sidaa loo ogaaday haddii adigu qolo aad u soo martiso ama qolo gurigooda marti ahaan aad ugu timaado dee qolahaas biyaha fuustada ugu jira biyaha fuustada ugu jira adigu haddaadan markaa ku arkin wax nijaasa waad ku weyse qaadan dahaaradana waad ugu isticmaali laakiin inaad su-aashaahi waxba shardi ma aha oo tidhaahay biyahan xaggee asalkooda ka yimaadeen iyo xaggee maaragtaahay biyahan maaragtaahay asal ahaan laga keenay iyo liannahu biyaha asalkooda waa daahir walyaqiinu laa yusaalu bishak shayga yaqiintahayna shaki kuma zuulo marka taasi waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka cudurrada waswaaskaahi ay uga dhashaan haddii qof muslima gurigiisa aad timaadid oo salaadu ay kugu qabato fuustada iska darso adigoon su-aalin biyahani inay yihiin daahir liannahu nabiga calayhi salaatu wasalaam islaan gaalo ah oo meel maraysay yaa saaxibata almasaadatayn wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam caleyh islaanta ahaanta biyaha waday inoo keenu wiilbiyayo oo islaan gaala ah biyaheedu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku weysa qaatay mana weydiin inay daahir yihiin iyo inay nijaas yihiin leannu gaaladu maba garanahayaan nijaas iyo dahaaro wax la yidhaaho waxaa kaloo sugnaaday sayidinaa cumar haweenay gaala ahee mushrika ahee kirishtaan ahayd inuu ashuunkeeda biyo ku jiray inuu ku weyse qaatay sayidinaa cumar walidaalika marka dadka qaara yacni waxay ku dhasha cudurrada waswaaska waxyaala noocaasa uga dhashaanoo waxaa dhici kartaa inay guryahooda mooye guryo kaleba aysan aaminaynin dahaaradooda aysan aaminaynin taasi waa khalad leanna biyaha asalkooda waa daahir maadaama asalkooda dahaaradooda la yaqiinsaday yaqiintaasi marka wax shaki ah kuma suuli karto ee shaki owhaamtaada adigu aada ismoodsiisay yaqiintaa dahaaradu kuma suuli karto walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa wax ka ixtiyaad badnaa ma jirin ixtiyaadkuna waa daahiru shariica in lagu dhaqmo oo shareecada muuqaalkeeda siday tahay jidkii nabigana la raaco sala allahu wasalam calayhi ayaa shareecadu ay tahay laakiin qofku inuu yidhaaho anigu fuustada aan yacni fuustada aan dabooshay mooye deriska fuustooyinkooda kuweysa qaadan maayo oo dadkay marti qaaday biyahooda isticmaali maayo taasi waxa weeye waa cudur xagga maskaxda qofku uu iska geliyey waswaasiyo diinta shaqo kuma lahan lannahu nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaa waxaa sugnaaday haweeney gaala ah inuu biyaheeda ku weyse qaatay waxaa sugnaaday sayidina cumar inuu markaa yani ku weyse qaatay haweeney maaragta mushrikada ashunkeeda uu ka weyse qaatay walidaalika imaamu nawowi raximah llahu tacaala wuxuu majmuuciisa uu ku leeyahay xataa qolooyinka nijaasada yacni diin ka dhigta waa kuwa buudiistaha iyo kuwan maaragtaay dibiga loo caabudo oo dibiga xaarkiisa ismarmaryo iyo kuwaas xataa guryahooda haddaad timaadid waad ka weyse qaadan biyahooda haddaadan markaa u jeedin wax nijaasa inay fursadooda ay ku shubeen marka axkaamtu markaa waa in sidaa walaalayaal loo ilaaliyo qofku waa inuu iska ilaaliyo ifraad iyo tafriid inuu ku sameeyo baabu tahaara wa baabu nijaasa yacni ifraad iyo tafriid waa inuu iska ilaaliyo markaanu leenahay inuu yacni gaabiyana ma aha oo mutasaahil jiddan uu noqdo fii axkaami tahaara oo axkaamtii dahaarada inuu qofku aad u fududaysto waxba uusan kala saarin nijaasii dahaarana dee taasi wuxuu noqon qofku qofka cibaadadiisiiba aan ka ihtimaamaynin ama aan ka murgaynin in markaa dahaaradii iyo axkaamtii nijaasaadkooda yacni lagu sameeyo tafriid ama quluwi lagu sameeyona taasi waxay noqon qofku cudurka la yidhaaho waswaasku inuu ku dhalanahayo walciyaadu billah ilahan ka magan galnay subxaanahu wa tacaala marka axkaamta dahaarada walaalayaal waa axkaam aada u ballaaran waxaana qofka muhima mar walbaba inuu maaragtaahay haweenka la baro oo ninka raggaaha isaguna uu barto xaaskiisana uu baro maadaama xaasku ay yihiin kuwa inta badan dharkii mayrahaya oo alaabtii maaragtaahay cuntada lagu cunahayay iyagu mayrahaya maadaama ay yihiin waa in iyagana la baro oo qofku markuu haween uu soo guursado shayga ugu horeeya oo haweenka maaragtaahay uu ka ilaaliyo waa inay noqdaan inay dahaarada ay ku dadaalaan oo dahaaradii ay saxaan oo dahaaradii isagu hadduu garanayo ninku inuu haweenka uu baro hadduusan markaa uusan garanayna waa inuu maaragtaahay culimada u geeyo oo markaa aqoonta dheeraadka u leh axkaamu tahaara waa inuu la xidhiiriyo ama shariidooyinka ka hadlahay axkaamta dahaarada sida shariidadan oo kale cajaladan iyo cajaladaha la midka oo kale waa inuu maaragtaahay u geeyo si ay maaragtaahay qofku haweenku cibaadadooda ay u saxmaan guriguna uu noqdo guri markaas yacni dahaarada axkaamteeda aada loogu dadaalo uu noqdo walidaalika marka waxaanu ka hadlaynaa walaalayaal maadaama aanu biyaha axkaamtoodii biyaha axkaamtoodii maadaama aanu soo ogaanay kuwa nijaasta ah iyo kuwa maaragtaahay daahirka ah aanu ogaanay waxyaalaha maaragtaahay nijaasaadka ah oo layska ilaalinayo ayaanu maaragtaahay ogaanayna horta waxaa muhima in la ogaado waxa nafleyda ah nafley wax ah oo nool waxa nafleyda kulligooda waa wada daahir oo korkooda hadday dhididaan iyo haddii maaragtaahay dhareerkooda iyo korkooda guud ahaanba xayawaanaadku waa daahir inta aan ka ahayn eyga iyo doofaarka intaan ka ahayn oo mukulaashii korkeedii iyo dameerkii iyo fardihii iyo baqlihii iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah iyo bini aadamka korkiisa haddii markaa nijaasu dee aysan ka muuqan wax nijaasada haddaysan ka muuqan xayawaanaadka korkooda guud ahaanba oo wada daahir leanna waxaa sugnaaday nabiga sala allahu wasalam calayh inuu baqlaha uu yacni fuuli jiray oo dameerada uu safarada nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u raaci jiray maca daalikana ma sugnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam weli inuu yidhi ha layga mayro dee dameerkana waxaa laogayaa haddii safar lagu galo waa la taataaban oo waa dhididahayaa nabigana ma sugnaanin calayhi salaatu wasalaam inuu weli yidhi xayawaanaadka dhididkooda ha layga mayro weligi ma uusan oran nabigu sala allahu wasalam calayh laakiin culimmada jumhuurtuna inta badan sidaas ayay qabaan oo ay ku tageen ilaa koox yar mooye hadda abi xaniife oo kale iyo isxaaq ibnu rahawey iyo shacbi iyo moxamed ibnu siriin oo culimada qaarkood culimmadaas iyagu waxay ku tageen xayawaanaadka shimbiraha iyo dameeraha ahliga iyo baqalaha kulli maaragtaahay waxa ay hambadooda ama biyaha ay cadeen inay kulli iyagu ay nijaas yihiin ayay iyagu qabaan laakiin waxaa weeye qowlkaasi waa qowl shaada oon oon la cuskanaynin wax adilo ah oo markaa qowlkaasi taageerahayaana uusan jirinin walidaalika xayawaanaadka waxaan ka ahayn yacni nijaasaadka waxaan ka ahayn xayawaanaadka wixii eyga iyo maaragtaahay doofaarka aan ka ahayn kulligood maaragtaahay waa wada daahir liannahu waxaa sugnaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu mukulaalaha oo kale iyo yacni uu oran jiray hambadooda innahaa min adawaafiina waadawaafaat mukulaalahana iyo waxaa la midkahay waxay ka mid yihiin kuwa maaragtaahay yacni mar walbaba yacni idinsoo dawaafahaya oo guryaha meeraysanaya oo markaa dhareerkooda iyo weelalka weelasha ay cabaan iyo midna la mayri maayo taa ayaa nabiga ka sugnaatay sala allahu wasalam calayh laakiin qowlkaasi isagu waa qowl dee iska daciifa ay ku tageen moxamed ibnu siriin iyo abi xaniifa iyo ay leeyihiin kulligood hambadoodu waa yacni waada nijaas xayawaanaadka kulligood oo waxbaba iyagu aysan ka soo reebin leannahu adilo fara badan ayaa waxay taageeri inay saxaabada nebiga sala allahu wasalam calayhi mukulaasha iyo dameerka iyo baqlaha iyo ay weelashooda ay biyo ku siin jireen kabacdina ay isaga weyse qaadan jireen iyagoon weelkii mayrin taasaa sugnaatay oo taa waxaa tusinaya xadiidkii gabadhii la odhan jiray kabsha bintu kacab ayaa gabadhaasi waxay leedahay saxaabigii abi qataada ayaa ii soo galay markii ii soo galay saxaabigaasi ayaan waxaan u shubay bay tiri biyo uu ku weyse qaato biyihii weelkii aan ugu shubay ayaa waxay tiri gabadhaasi waxaa timid mukulaal mukulaalkii wuu u jalleeciyey weelkii biyaha aan saxaabiga ugu keenay mukulaashii oo dhulka yacni biyaha ku daatay cuncunaysa intuu arkay oo biyaha dhul ku daatay cadaysa ayuu u jalleeciyey weelkii ilaa ay ka dheragtay oo mukulaashii ay ka cabtay marka waxay tidhi gabadhan kabsha bintu kacbi wuxuu i arkay saxaabigan abiqataada anigoo eegahaya oo fiirinahaya ayuu i arkay qaabka waxa uu samaynayo markaasuu wuxuu yidhi oo miyaad la yaaban tahay walaalkay gabadhiisiiow miyaad ila yaaban tahay waxa aan samaynahayo waxaan idhi bay tiri gabadhii haa waan kula yaabanahay biyaha aad ku weyse qaadanayso maxay tahay mukulaashan afkayda oo mukulaashan yacni waxyaala nijaasa oo jiirka iyo doolliga iyo waxyaalaha dhiigga iyo waxaas bahalladaa gurubsato cunta manigaan afkeeda ka baqaynin biyaha inay kaa nijaaseeyaan markaasuu wuxuu yidhi abi qataada ina rasuula اllahi salى اllahu wasalam alayhi qaala inaha laysat binajis inamaa hiya min aلطawaafiina calaykum wاطawaafaat wuxuu yidhi marka abi qataada nabigaan ka maqlay salى اllahu wasalam alayh isagoo odhanaya mukulaasa afteedu nijaas ma aha waxay ka mid yihiin mukulaalahani xayawaanaadka mar walbaba guryihiina wareega oon layska ilaalin karin ayay ka mid yihiin xadiidkaa waxaa warinaya nisaa'i imaam maalik iyo abu daawuud axmed iyo ibnu maaja tirmidi markuu sunankiisa xadiidka ku warinayay wuxuu yidhi xadiidku waa xasan saxiix waxaa kaloo xadiidka saxiix yeelay imaamu alcuqayli iyo bukhaari daara qudni iyo ibnu xibbaan iyo ibnu khusayme iyo xaakim dhammaantood way saxiix yeeleen taasi marka adiladaasi waxay ina tusin in marka yacni xayawaanaadka mukulaasha iyo dameeraha iyo baqlaha iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah in iyagu ay daahir ay iska yihiin korkoodu haddii markaa dee waxyaalo khaarij ah oo nijaas ah aadan markaa adigu aadan ku dareenin oo aadan ku arkin laakiin asaalatan afkooda iyo korkooda iyo waxaasoo dhan waa iska wada daahir sida xadiidkan aimadu ay saxiix yeeleen ay taasi markaas ay tusinayso oo hadda haddaanu ku soo qaadanay meeshan marka waxaa jira oanu ka hadlaynaa eyga iyo doofaarka eyga iyo doofaarku waa nijaas korkoodu waa nijaas shaygii ay taabtaanna iyagoo qoyan ay taabtaanna waa nijaas liannahu axaadiis fara badan ayaa nabigu ku caddeeyey sala allahu wasalam calayh arrinkaas oo taa waxaa tusinahaya xadiidkii abi hurayra oo nabigu sala allahu wasalam calayh uu yidhi idaa walaqa alkalbu fii inaa'i axadikum falyuriqhu huma liyaqsilhu sabca maraat xadiidkaa waxaa warinaya muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey waxaa kaloo xadiidka wariyey nasaa-i isaguna sunankiisu ku wariyey wuxuu xadiidkaa nabigu ku yidhi sala allahu wasalam calayh haddii eygu uu afka idinka geliyo weel qofkiin leeyahay hadduu afka geliyo weelkaa waxaa ku jira horta ha daadiyo ilaa wuu nijaasoobay hadday caano ku jireen hadday biyo ku jireen haddii saliid ku jira haddii suba ku jira waa nijaasoobeen ha daadiyo markuu daadiyo kabacdi toddoba goor ha mayruu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh axaadiista qaarkoodna waxay ku darahyeen in markaa toddobada mid ka midana cara lagu daro ay axaadiista qaarkoodna ku darahayeen oo markaa waxaa waajib noqonaysa sida nabigu sala allahu wasalam caleyh xadiiskan uu ku caddeeyey xadiis kalena uu ku sheegay in cara lagu darahayo in toddoba goor in la dhaqo ay waajib tahay xadiiska imaam muslima saxiixiisa uu ku warinayo marka maalikiyada iyo qolooyin kale oon sidaa u badnayn ayaa iyagu waxay qabaan eygu inuu daahir yahay laakiin taa waxaa diidaysa axaadiisan iska cadcad iyo nusuustan cadcad ee nabigu uu ku sheegay sala allahu wasalam calayhi yacni in la daadinaayo weelkii ay afka geliyaan eeyuhu in la daadinaayo ay axaadiistan cadcad ee imaam muslim saxiixiisa uu ku warinaayo oo maalikiyadu xadiidkan waxay uga jawaabeen iyo salafka qayb ka mid ah waxay yidhaaheen dhaqitaanka eyga la dhaqaayo waa tacabudi yacni wax ilaahay nagu addoonsaday weeye mooyane nijaasa ahaan loo mayri maayo oo eygu inuu nijaas yahay loo mayri maayo waxa uu afka geliyo ee waa tacabudiyo waa wax nala ku cibaadaystay oo ilaahay uu nagu addoonsaday woy laakiin taas waxaa diidaya al-amru biliraaqa ayaa diidaya liannahu riwaayada muslimku waxay leedahay idaa walaqa alkalbu fii inaa'i axadikum falyuriqhu ha daadiyo oo haddii dhaqiddu ay tacabudi tahay oo nijaas aysan ahayn waxa eyga loo dhaqahayo wuxuu nijaaseeyo haddii tacabudi tahay oo waxna la ku addoonsaday ay tahay oo eygu uusan nijaas ahayn muxuu nabigu u yidhi sala allahu wasalam calayhi falyuriqhu ha daadiyo maxaa loo daadinaya oo saliiddii uu afka geliyey eygu iyo caanihii uu afka geliyey oo jirhkiisa uu geliyey iyo biyihii uu afka geliyey sababta uu nabigu u yidhi ha la daadiyo maxayta hadduusan nijaas ahayn soo nabigu axaadiis kuma nahyin idaacatlmaal maalka in la dayaco dee maalka in la dayaco layska qubo saliiddii oo biyihii layska qubo biduuni sabab taasi wax suurtagelhaya ma aha marka adiladu waxay taageeri sida riwaayada muslimka saxiixiisa ay ku warinayaan inay eeyuhu qadcanba ay yihiin nijaas weliba nijaasadoodu ay tahay nijaasa muqallada oo nabigu uu yidhi sala allahu wasalam calayhi waxay afka geliyaanna ha la daadiyo toddoba goorna ha la dhaqo iyadoo mid ka midana cara lagu darahayo taasi marka waxaa weeye iyagu maalikiyadu waxay u deliishanayaan adilo markaas aanba shaqo ku lahayn ayay u deliishanayaan yacni eeyuhu inay daahir yihiin oo aayadda ay deliishana aayadaha ay deliishadeen waxaa ka mid ah fakuluu mima amsakna calaykum yacni wixii eeyuhu ay idiin qabtaan oo idiin ugaaraan cunuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala dee hadday daahir ahaan laha hadday eeyuhu nijaas ahaan lahaayeen ilaahay ma dheheenin xayawaanka ay idiin ugaaraan cuna ilaahay ma dheheen sida ayay maalikiyadu iyagu qabaan iyo qolooyin kale waafaqay oo salafka ka mid ah waxay kale deliishanahayaan xadiidkii أبي ثعلب الخشني قلت يا رسول الله إني أسيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم قال ما سدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما سدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل حديث وحورنا يا أبو داود وحكى وريه بخاري ابن ماجه يا أحمد إن كفتوا الفاضي أي سكو خلافين قابك يوريين علماء في حديث marka waxay leeyihiin maalikiyadu iyadu aayadan lama sheegin fakuluu mima amsakna calaykum alayhi cuna eeyuhu waxay idin qabtaan hala dhaqo aayadu maysan oran xadiidkana markuu nabigu yiri sala allahu wasalam calayhi saxaabigan abi saclab alkhushani wixii eygaaga aad ku ugaarato eyga aad tababaratay fadkur ismallaahi wakul magaca ilaahay ku xus cun marka wax mayrida iyo wax dhaqidana xadiidkaa laguma sheegin oo wixii sagaaradii iyo waxyaalihii la midka ay eeyuhu ku ugaaraan hala mayro hala dhaqo nabigu ma dhihin sala allahu wasalam calayh markaa waxay leeyihiin taasi waxay daliil u tahay eeyuhu inay daahir yihiin oo aysan nijaas ahayn ayay daliil u tahay aayada iyo xadiidku ayay odhanhayaan laakiin taasi nusuustaasi shaqo kuma laha liannahu waxaa laga hadlahayay nusuustan aayadan iyo xadiidkan ay ka hadlaayaan waxa weeye waa mawduucu sayd mawduucu saydaa laga hadli waa min xaysu jawaazi isticmaali alkilaab fi sayd wa jawaazi akli maa tasiidu hadihi alkilaab وهذه النصوص لم تأتي في موضوع الطهارة والنجاسة فهذا موضوع وذاك موضوع آخر يعني موضوع مركا أبي ثعلب الخشني waxa nabigu uga hadlayay sallallahu alayhi wasallam aayaduna ay ka hadlayso waa eeyaha ma lagu ogaaran karaa mise laguma ogaaran karo taas way waxa laga hadlayo laakiin inay eeyuhu nijaas ay yihiin nusuus kaluu nabigu ku cadeeyay sallallahu alayhi wasallam alayhi xadiidkii imaamu muslim uu saxiixiisa uu ku warinayay oo hadda aanu soo maraynay idaa walaqa alkalbu fii inaaya axadikum falyuriqhu ha daadiyo uma liyaksilhu sabca maraat toddoba goorna ha dhaqo xadiidkaa muslim uu saxiixiisa ku warinayo kaas wey midka mawduuca dahaarada ee nijaasa uu si toosa nabigu eyga uga hadlay amaa mawduucan kale waxaa laga hadlayay eeyaha ma lagu ugaaran karaa mise laguma ugaaran karo dee qof hadduu maanta su-aalku weydiiyo eeyaha ma lagu ugaaran karaa uu yidhaaho oo qofka aad ugu jawaabto dee eyga haddii aad tababarto oo qabo iyo day iyo amarka uu qaadanayo tababarto waad ku ugaaran kartaa haddaad tidhaaho macnaheedu ma aha qofkii inaad u fasaxday eeyuhu waxa ay maaragta ay ku dhegaan oo dhan oo inaan dhaqid loogama rabin inaan dhaqid loo rabin taa inaad u fasaxday ma aha taa waxau nabigu ka hadlayay mawduucu sayd u ahaa ee ma uusan ahayn mawduuca dahaarada kama uusan hadlaynin yani waxaa jiraba adilo kale oo si cad u qeexaysa eyuhu inay yani yihiin eyuhu inay yihiin nijaas adilo kale oo caddaynaysa ayaa jirta taana waxaa tusinahaya xadiidkii muslim iyo abu daawuud iyo bayhaqi iyo nasaa-i intuba ay warinahayeen oo min xadiisi ummi lmu'miniin maymuna maymuna oo xaasaska nabigeena ka mid ahayd sala allahu wasalam calayhi ayaa waxay tidhi rasuulku sala allahu wasalam calayhi ayaa wuxuu waaberiistay maalin isagoo aad u murugaysan markaasaan waxaan ku ileeyi tiri rasuulku ilaahayow dee qaabkaaga waan inkiray maante maxay tahay maanta maxaa kugu dhacay waad murugaysan tahay wuxuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi waxa ii yimid jibriil marka wuxuu ii ballan qaaday inuu jibriil caawo ii imanahayo mana ii imanin ballankana kama bixi jirin jibriil marka arrintaasi waxa yacni malagaasi wuu iga baaqday ayaan la yaabanahay oon ka fekerahay oon la walaacahaya ballan aanu lahayn jibriil inuu caawa i imaanahayo mana uusan ii imaanin marka isagoo nabigu sala allahu wasalam caleyh ku fekerahaya waxa jibriil uu ugu imaan la'yahay ayaa nabigu markaa waxaa qalbigiisa ku soo dhacay ey oo guriga hoostiisa jeefa eygaas inuu jiro markaasuu nabigu sala allahu wasalam aleyh wuxuu yihi bal eygan hala bixiyo uma akhada biyadihi maa'an fanadaxa makaanah markii waxay tihi maymuuna gurigii aanu eygii nabiga uu yidhi ha laga saaro oo eygii aanu ka saarnay uma akhada biyadihi maaan fanadaxa makaanah nabigu wuxuu soo qaatay sala allahu wasalam calayhi biyo markaasuu meeshii caradii eygu uu markaa yacni jiifay ayuu biyo ku shubay nabigu sala allahu wasalam calayh marka eyuhu haddaysan nijaas ahayn maxaa nabigu calayhi salaatu wasalaam eygii gurigiisa hoosii soo galay muxuu isaga dhaafi waaye riwaayadan hadda muslimku uu saxiixiisa ku warinayo abu daawuud iyo bayhaqi iyo nisaa-in ay warinayaan ayaa ummilmu'miniin waxay leedahay eygii meeshii uu ka kacay ayuu nabigu biyo ku shubay sala allahu wasalama calayh y hadduusan nijaas ahayn muxuu nabigu biyo ugu shubay meesha eygu uu ka kacay haddii la yidhaaho dee markaa biyahaasi cara nabigu kuma derina waxaa weye dee meeshaaba cara ahaydba meesha carada haddii eygu meel carada uu nijaaseeyana yacni biya lagu shubi meesha toddoba goor lagu shubi maahane meel caraysan lama sii caraynayo walidaalika marka xadiidkaasi wuxuu nas ku yahay in eeyuhu ay yihiin nijaas nijaasadooduna ay tahay nijaasa muqallada xadiidka imaam muslim ayaa saxiixiisa ku warinaya uma akhada biyadihimaan fanadaxa makaana eygii booskii uu ka kacay ayuu biyo ku shubay nabigu sala allahu wasalam calayh marka nabigu markuu galabtii gaaray tidhi umilmuminiin maymuuna ayaa jibriil uu la kulmay markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam caleyh jibriilow waxaad ii ballan qaatay xalay inaad ii imanaysay maxaa dhacay ood iigu iman weyse wuxuu igu yidhi markaa jibriil walaakinaa laa nadkhulu beytan fiihi kalbun walaa suura annagu ma galno guri markaas ey ama sawir uu markaa uu yacni yaallo ma galno taasi marka waxay deliil u tahay nijaasatlkilaab eeyuhu inay maaragta ay nijaas yihiin waxay afgeliyaan ay nijaas yihiin weliba nijaasadeedu ay tahay nijaasada midda ugu adag oo muqalladada ah ayaa axaadiistaasi ay taageerayaan nabiguna sala allahu wasalam caleyhi haddii uu gurigiisa uu soo galo inuu maaragtaahay mayri jiray meesha markaa uu ka kaco ayay taasi maaragtaahay ay adilo inoogu tahay oy caddaynaysa waxaa inoo soo haray doofaarka xukunkiisa muxuu yahay doofaarka xukunkiisa walaalayaal waa nijaas nijaastiisuna waa nijaasa muqallada midaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada nabiguba sala allahu wasalam calayhi ayay qeexahayaan oo ay caddeeyeen waxaana ka mid ah axaadiista qeexaysa ee caddaynaysa inay doofaarku uu yahay nijaas xadiidkii abi saclab alkhushani xadiidkii abu saclab abu saclab alkhushani ee abu daawuud uu sanad saxiixiisa uu ku warinayay wuxuu xadiiskaasi ahaa abi saclab alkhushani ayaa nabiga ku yidhi sala allahu wasalam calayhi inaa nujaawiru ahla alkitaab wahum yadbakuuna fii quduurihim alkhinziir wayashrabuuna fii aaniyatihim alkhamr faqaala rasuulu llahi sala allahu wasalam calayh in wajadtum hayraha fakuluu fiiha washrabuu wain lam tajiduu hayraha farxaduuha bilmaa wakuluu washrabuu xadiidka abu daawuuda sanad saxiixee ku wariyey riwaayo kaleoo tirmidi ayaa waxaa ku sugnaa anquuhaa guslan wadbakuu fiiha riwaayo kale daara qudni oo isla xadiidkan abi saclab alkhushani ayaa odhanaysay qultu yaa rasuul allahi inaa nukhaalidu almushrikiina walaysa lanaa quduur walaa aaniya hayra aaniyatihim faqaala istaqnuu canha ma stadactum fain lam tajiduu farxaduuha bilmaa faina almaa dahuuruhaa uma adbakuu fiiha marka xadiis abi saclab alkhushani waxaa kaloo warinaya imaam axmed darami ibnu maajah ibnu xibbaan iyo bukhaari riwaayaad kale duduwan ayay isku wariyeen ay ku wariyeen xadiiska sanadkiisana waa saxiix marka xadiiskaas wuxuu leeyahay abi saclab alkhushani rasuulka ayaan su-aal weydiiyey sala allahu wasalam caleyhim ku yidhi rasuulka ilaahayow dad ahlulkitaab ayaanu deris lanahay waxay karsadaan doofaarka doofaarka ayay karsadaan waxay weelashooda ku cabaan khamro dee arrinkaa ka waran rasuulka ilaahay oo weelashooda derisaanu nahay dadka gaalada ahe weelasha ay khamrada ku cabeen iyo dheryaha ay doofaarka ku karsadeen weelasha intaanu u doonanno wax ma ku cuni karnaa markaasuu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayhi in wajadtum hayraha fakuluu fiiha washrabuu haddaad weelashaa mooye weelasha weelal kale aad heli kartaan iska daaya oo weelashiina kale wax ku cuna wax ku caba haddaad laakiin weelasha qolada aad deriskiina ahee gaalada mooye weelal kale haddaad weysaan farxaduuha bilmaa'i wakuluu washrabuu biyo isaga mayra markaad biyo isaga mayrsaan markaa kabacdi wax ku cuna oo wax ku caba ayuu nabigu yidhi sala allahu wasalam calayh marka xadiiskaasi wuxuu caddayn in yacni doofaarka iyo khamraduba ay nijaas yihiin ayuu xadiidkaa nabigu ku caddeeyey sala allahu wasalam calayh leannu xadiidka nabigu wuxuu ku leeyahay farxaduuha bilmaa biyo isaga mayr uu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh oo haddii weelashii doofaarka lagu kariyey oo khamrada lagu cabay haddii doofaarku uu daahir yahay oo khamradu ay daahir tahay muxuu nabigu u odhanayaa sala allahu wasalam calayhi biyo isaga mayra muxuu nabigu u yidhi haddaysan nijaas ahayn war dadkan islaamka yaan diinta laga fidnaynin dad badan oo mawduucan waxaa jira ku simbirrixday oo mawduucan ka hadlaayay mawduuca dahaarada iyo nijaasaadka ka hadlaayay waxaan la yaabay maalin hore nairobi anigoo jooga shariiddo aan dhegaysanayay oo shariidada waxaa ku duubnayd doofaarku waa daahir khamradu waa daahir oo dhiiggu waa daahir oo matagu waa daahir waxyaala noocaasoo kale ku qoraa oo dhiig waxyaala noocaasoo kale ku duubnaa oo shariidada waxaan ka dhegaysan la yaabay waxyaalaha cajiibka leh ee sunnadii nabiga sala allahu wasalam calayhi iyo kitaabka ilaahay dadka laga marin habaabinaayo waxaa ku duubnaa in la leeyahay dhiigga dhan waxaa nijaaska ah dhiigga caadada bis inta kale waa daahir laleeyahay subxaana allah war kitaabka ilaahay aawe war sunnadii nabi maxamed aawe sala allahu wasalam calayh aawe aqwaashii salaf aawe aqwaashii saxaabadii nabiga sala allahu wasalam calayh xadiidkan hadda abu daawuud uu sanad saxiixiisa ku warinayo bukhaari iyo axmed iyo daarimina ay wariyeen waxaa si toosa ugu abbaari doofaarka iyo khamraduba inay yihiin nijaas oo abi saclab alkhushani uu nabigu ku leeyahay sala allahu wasalam calayh yacnii weelasha ayaa maaragtaahay waxay ku karsanayaan hilibka doofaarka waxay kale weelashooda ku cabahayaan qolada gaalada ah khamrada ayay ku cabahayaan oo nabigu yidhi haddaad weelal kale heli kartaan dee iska daaya haddaadna weelashaa mooye weelal kale aadnaan heli karinna biyo isaga mayra uu yidhi nabigu sala allahu wasalam calayh muxuu nabigu biyo isaga mayru ku yidhi hadday daahir ay yihiin weliba dadka waxaa ugu badan shubhada lagu khalday dadka heer yurub ah nin qolooyinka yurub jooga ka mid ah ayaan mawduuca dahaarada iyo nijaasada ayaan ku soo hadal qaaday maalin maalmaha ka mida markaasu wuxuu yidhi war sheekhow innaga doofaarka waxaaba nalo kugu sheegay inuu yahay caga yare bahal la yidhaaho korka layska saar saaran karo ayaa laska ayaa naloo sheegay oo daahir iyo subxaana allah war hageel hageel lagu dayacay sunnadii nebi moxamed sala allahu wasalam calayhi iyo axaadiista uu ku qeexay nebigu sala allahu wasalam calayhi inuu nijaaso yahay mawduucan walaalayaal mar dambe ayaanu dhammaystiri doonaa maadaama uu yahay mawduucani mawduuc aada u ballaaran taabanahayana cibaadadeennii guud ahaanba lianna waxaa weeye walaalayaal qofka muslimka waxaa loo baahan yahay inuu maaragtaahay baraarugo oo mar walbana cibaadadiisa u ixtiyaad uu ku sameeyo xataa haddii maaragtaahay masaladu ay tahay khilaafiyo oo culimmadu ay masalada isku khilaafeen iyadoo masaladani ay iska caddahayba oo sunnadii nabiga sala allahu wasalam caleyhi ku caddahay khamradu inay nijaas tahay oo doofaarku uu nijaas yahay oo eygu uu nijaas yahay ee adilada nusuustan ay ku caddahay xataa haddii masalada khilaaf galo waxaa loo baahan yahay inaad ixtiyaaddo sida ugu dadaalka badan oo aakhiro wax shakiya uusan cibaadadaada ugu imaanaynin mowqifkaa inaad ka istaagto ayaa loo baahan yahay leanna haddaad tidhaa maanta yacni eyga waa iska daahiraan ka dhigiyo khamrada daahiraan ka dhigiyo nin yacni caalimahoo simbirrixday oo masalada maaragtaahay si qalloocan u arkay ama masalada ku ilduufay haddaad masaladii ku raacdo dee ninkan caalimkahay hadhow qabri kula seexan maayo ninkan caalimkahay kaa difaaci maayo ilaahay subxaanahu watacaala hor istaagiisa iyo su-aasha halkaa ka imanaysa ma kaa difaacayo marka waxaa muhima mar walbaba qofku inuu maaragtaahay cibaadadiisa uu ku baraarugo waxyaalaha shubahaadka noocaas oo kalena inuusan maaragtaahay ku khaldanin ayaa loo baahan yahay mar walbana mar walbana waxaa kaloo looga baahan yahay qofka muslimka ah inuu maaragtaahay baaro dhinaca nusuusta iyo adilada iyo sunnada nabiga sala allahu wasalam calayh waxaan idinku baraarujinayaa weliba qolooyinkan in maaragtaahay shariidooyinka duubanaya haddii maaragtaahay shariidadu ay buuxsanto in mawduucan insha allahu tacaala yacni mar kale aanu uga hadli doono oo mar kale aanu daraasayn doono muxaadaro kale aanu ka qaban doono leanna mawduucu weli wuu sii socdaa insha allahu tacaala haddana halkaas ayaanu mawduucii qaybtiisii hore ayaanu ku soo gabagabayn innagoo insha allahu tacaala qaybtiisa labaadna isugu iman doona hada wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu